أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo saaka ka dhacay magaalada baydhaba ee gobolka baay howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya shil gaari oo ka dhacay dalka masar ayaa sababay dhimashada ku dhowaad labaatan qof iyo dhaawaca sodomeeye kale maktabka dacwada walaayada islaamiga galgaduud ayaa madaraso cusub ka hirgeliyey degmada ceelbuur ee wilaayadaasi munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga hiiraan maamulka islaamiga ah ee degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo saaka ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tuushow ayaanu goordhow wax ka weydiinay dhacdadaasi jasaaka allahu kheyran walaalka maahir moxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dagaal aad u culus ayaa saaka ka dhacay magaalada baydhabo halkaasoo ay bilihii lasoo dhaafay isku horfadhiyeen maleeshiyo taageersan xasan garguurta iyo kuwa maamulka lafta gareen dagaalka oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay gudaha iyo duleedka magaalada waxayna rasaasta culus ee dagaalka mar keliya isqabsatay afarta jiha ee magaalada baydhabo ciidanka lafta gareen oo magaalada dagaal culus kusoo qaaday ayaa beegsaday xarumo muhiim u ah maleeshiyaadka taabacsan garguurta iyo aadamadoobe kuwaasi oo ay ka mid yihiin xarumo ciidan oo ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo xoogaha la gelaya magaalada ayaa xaqiijinay in labada dhinac dagaalkaasi khasaaro uu kasoo wada gaaray iyadoona dhanka maleeshiyaadka garguurta ay dagaalkii saaka dhimasho iyo dhaawac kaga noqdeen saraakiil iyo askar muhiim u ahaa saraakiisha maleeshiyaadkii garguurta looga dilay dagaalkii saaka ka dhacay magaalada baydhabo waxaa ka mid ah sargaal loogu magacaabi jiray daahir macalin kaasi oo ahaa taliyihii ciidanka ilaalada gaarka ee aadamadoobe sidoo kale saraakiisha maleeshiyaadka garguurta ee lagu dhaawacay dagaalkii saaka baydhabo ka dhacay waxaa ka mid ah cabdulle isaaq oo ah taliyaha guutada sideedaad qaybta lixdanaad sidoo kale bulshada baydhabo iyo warbaahinta waxay xaqiijiyeen in ciidanka lafta gareen ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal iyo hub fara badan aadamadoobe ayay xaqiijinayaan wararka la helaya in cabsi xoogan soo wajahday taasi oo ku aadan sii joogista magaalada baydhabo waxayna wararka la helayo tabaaxayaan in aadamadoobe qorsheynaya in baydhabo uu ka wareejiyo madaxtooyada maamulkiisa waxayna wararka intaasi raacinayaan inuu inuu u guuro muqdisho amaba degmada baraaba ee shabeellada hoose walaalka in muddo kooban gudahood ciidanka lafta gareen ay dagaal culus ku soo qaadaan magaalada baydhabo ayna qaataan hub iyo gaadiid ayna dilaan saraakiil askar waxay dhabarjab xoogan ku tahay damac iyo xasan garguurta ee ahaa inuu dib ugu soo laabto xukunka kooxda rajada soomaaliya kadib markii uu awood ku muquuniyo maamul goboleedyada siyaasad ahaan kasoo horjeeda
howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta etoobiya ee degmada xudur sidoo kale waxay mujaahidiintu kamiin u dhigeen ciidamo saliibiyiin etoobiyan ah oo roondo ku jiray kuna sii jeeday ayraboodka degmada waajid dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya qarax ay ciidamada mujaahidiintu saaka ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada shil gaari oo ka dhacay dalka masar ayaa sababay dhimashada ku dhowaad labaatan qof iyo dhaawaca sodomeeye kale sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa ku dhintay halka siddeed iyo labaatan kale ay dhaawacmeen kadib markii basri kaabsiday uu shil ku galay gobolka koonfurta siinaai ee dalka masar sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo dadweynaha waddankaasi shilkan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka dalxiiska ee dahab iyo naweyba oo ku yaala xeebta bari ee jasiiradda sinai kana tirsan goobaha caanka ku ah dalxiiska xeebaha badda cas afhayeenka wasaaradda caafimaadka masar xasan cabdulakafaar ayaa sheegay in goobta shilka loo diray labaatan gaari oo ambalaas si dadka dhaawacmay looga daadgureeyo loona geeyo xarumaha caafimaadka shilkan waddooyinka ah ayaa dhibaato soo noqnoqotay ku noqday dalka masar sida ay sheegtay hay-adda rasmiga ah ee tirakoobka masar ku dhowaad lix kun oo qof ayaa ku dhintay shilalka waddooyinka sannadkii hore bishii hore ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa dhintay halka ku dhowaad soddon kale ay dhaawacmeen kadib shil waddo oo ka dhacay gobolka ismaaciiliya ee waqooyi bari ee masar mahadsanid abulshayba maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa madaraso cusub ka hirgeliyey degmada ceelbuur ee wilaayadaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya madrasadan oo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud ka hirgeliyey magaalada ceelbuur ayaa ah mid lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumta diinta islaamka madrasadan oo lagu magacaabo almuhaajiruun walansaara ayaa qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada qur-aanka kariimka iyo tarbiyada jiilka soo koraya iyadoo caruurta bulshada degmada ceelbuur loo abuuray fursad ay ku helaan waxbarasho diini ah munaasabadda lagu daafurayay madrasada waxaa kasoo qaybgalay waxgarad nabadoonno waalidiin macalimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelbuura ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha mursado ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo nabadoon mascuud xasan casir iyagoona soo dhoweeyey furitaanka madrasadan waxayna bulshada ugu baaqeen inay caruurtooda uga faa'iideeyaan akhyaarey waa ku faraxsannahay madarasada madarasatu muhaajiriin walansaar waa ku faraxsannahay runtii marka aadaan macalinka ugu faraxsannahay akhyaarti ka soo qayb gashay nabadoonadii odayaashii oo dhan akhyaarti macalimiinti dugsiga kulli waa la wada joogaa ilaahaheeda barakeeyo dugsigana kii laga aflaxa allah ka dhigo kii laga diin qaada allah ka dhigo kii macalinkiisa ilaahay barakeeya allah ka dhigo alxamdulilah ilahi subxana wa tacaala ayaa mahad iska leh xafladda maanta aan joogno oo madarasada al ansaar waalmuhaajiriin oo maanta laga furayo magaalada ceelbuur ilaahi subxana wa tacaala ayaa mahaddaa iska leh aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waa madaraso qadiimiya dhismo cusubna hadda la saaray ilaahi subxaana wa tacaala dad raalli ahaansho iyo ajir ka rabana ay dhiseen waan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay ilaahi subxana wa tacaala inta wax kula baxda ajri xasanad allaha siiyo ummadda muslimiinta oo macalimiinta ah ee maanta meesha fadhiyo goobjoogga ah oo madaarista ka haya degmada ceelbuurna waxaan leenahay ardada ay haayaan ayagana ilaahi subxaana wa tacaala hay khayr ha siiyo ayagana ajri xasana allaha siiyo mid ka mid ah waalidiinta degmada ceelbuur ayaa sheegay in hirgelinta madrasadu ay tahay tallaabo muhiim ah isagoo muujiyey farxadda ay waalidiintu ka qabaan in carruurtooda loo helo goob ay ku bartaan qur-aanka kariimka iyo akhlaaqda islaamka annagu haddaan nahay waalidiinta dugsida loo haayo oo carruurta loo haayo na waxaan lagu waajiba inta karaankeennan inaan dadaalno macalimiinteenna ka war hayno kuwa daba jooga macalimiinta la shaqeeya macalimiinta danahooda og macalimiinta nin kale la socda carruurtooda nin kale tarbiyeeya oo tarbiyada inta la raba ilahay naga dhigo dhammaan waalidiin meel kasta joogta oo muslimiin ah oo diinka ilaahay rabta waxaan u jeedinayaa oon mar labaad mar saddexaad u jeedinaan ka codsanaa weliba kii xoogaa dhega adkaayo inuu dhega fudaado kii hadday walba dhega fududayna inuu mar labaad sii dhega fudaado intaasaan waalidiinta haddii ilaahay yidhaahdo aan ku boorinaa anuu afka waalidiinta ku hadlaa soo dhowaada dugsigana insha allahu tacaala ilaahay ha barakeeyo waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada ceelbuura kaasoo soo dhoweeyey furitaanka madrasada iyo imaanshaha macalinka cusub ee wax ka dhigi doona madrasada almuhaajiruun walansaar allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh allaha na waafajiyey inuu halkan isugu nimaado madrasa qur-aaniya lagu furayo runtii waa wax ilaahi subxana wa tacala looga mahad celiyo allah ayaan uga mahad celina alxamdulilaahi innagu haddaan naha macalimiintii ka macalimin ahaan aad iyaan ugu faraxsannahay madrasada macalinka dhulka dheer ka yimidna aad ayaan ugu faraxsannahay maxaa yeele waxaan nahay ducaad ayaan nahay daaciguna wuxuu jecel yahay shaqada uu haayo ciddii la kaalmaynaysa oo dhinac ka soo dhisayda waa jecel yahay macalinka khayr allah siiyo macalin xudayfe soo dhowow darasada ku soo dhowow macalimiinta hortaa joogta ku soo dhowow waa soo dhoweynaa jasaaka allahu khayr madrasada almuhaajiruun walansaar ayaa la filayaa inay door muhiim ah ka qaadato barashada carruurta ee qur-aanka kariimka tarbiyada ubadka iyo ku barbaaridda aqoon diineed jiilka soo koraya mahadsanid marwan munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga hiiraan walaalkeena saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo eegaya munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kana qalinjabisay madarasada khadiija binti quwaylad ee hoos tagta maktabka dacwadda ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay madarasada khadiija binti quwaylad ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimmada nabadoonada waalidiinta ardayda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona ugu horreyn ardaydu goobta munaasabada ay ka sameeyeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya aqoontooda iyo sida ay ku kalsoon yihiin cilmigii ay barteen naalad qimata najaaxi maa daraasat lfalax xaqaqat min asumuwi wriqaa bima yuram khadija bintu huwaylad kharajat dulaabaha baariciina xufadan saarat badran lilanam baab lmadi wlqasr والمد لازم وواجب نتا وجائز وهو قصر ثابتا فلازم النجاء بعد حرف مد منظومة أبي إسحاق قال الناظم رحمه الله وإن أعديت فيه ذول بال وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت شموس النور تزهر في ربانا وأما السعد أرباب المعالي تعبرنا الورود رود خير يعللنا النسيم بلا زوال يغني الضير حول الروض صبحا فابجنا ونرجو كل حامل لنشكر رب الوجود العظيم ونحمده قد حبانا النعم هنيئا لكم نلتم النبلقات أصبحتم سراة قواد الأنام أصبحتم سراة قواد الأنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي الزكاة؟ الزكاة لغة النماء والزيادة وشرعا مقدار مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص ما هو الأصل في وجوب الزكاة؟ الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما دعاء الصائم عند إفطاره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ألفية بن مالك باب الفاعل قال الناظم رحمه الله الفاعل الذي كمرفوعية زيد منيرا واجه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فوا وإلا فضمير استتر منظومة البيقونية والبرد ما قيادته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلتي نمود أو خفاء معلل عندهم قد عرفا dhanka kale waxaa gabagabada munaasabada ka hadlay waalidiinta ardayda iyo waxgaradka deegaanka iyagoona soo dhoweeyay ardayda ka qalinjabisay madarasada khadiija ee deegaanka mukayle dareenkoodana ku muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin in ay wax bartaan owlaadooda jahligana ay ka xoroobaan wacdigii waxaa noo dhammeeyey culimmada anigana dardaaran gaaban ayaan dhihi rabaa iyada oo maaragta maanta maantay halkaan maarata farax aan la soo koobi karin ardaydan oo wax la soo baray ama dulaabta ah aan kula qaybsannay intaa ka bacdi waxaan u mahadcelinaynaa madarasada macallimiintii wax soo bartay iyo waalidiintii ilmahan dhashiyo ku dadaashay qolada dacwada oo qayb ka qaadatay intaas ayaan maaragtaa u mahadcelinaynaa xafladan quruxda badan leh macaanta badan leh meeshaan taalla farax weyn ay leedahay farax weyn oon la koobi karin oo ilaahay agtiisa ku weyn ay leedahay culammada waa ka- wa- ka hadashay waa ka wacdisay ilaahay khayr ha siiya nabadoonnadana waa ka hadleen laakiinse waxaan ku kaabaynaa ee, culammadii oo macallimiinta ahayd wax bartay haddii ilaah ku leeyahay maaragtay ee, ardaydan wax bartay mahad allah ka gaadhsiiye nicmadan qaaliga ah oo kitaabkii ilaahay lagu maamuusaayo waxa lagu maamuusaayo owlaaddii aan dhalnay ay yihiinna ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaa bacdallaahi aan u mahadcelinaynaa waan ognahay dugsi dhibaatada laga maro waxbarashada culayska ay leedahay arday yar yar ah dhibka laga maro aad baan u dareemi karnaa haddana dee moogtahay qalbigooda ku ilaalisay culumtii sharciga ahayd uu ugu weyn yahay kitaabkii ilaahay sidaan ugu soo xafido ugu soo ilaalisayna waan u mahad celinaynaa intaa kadib haddiina ay marka waalidiin waxaan u mahad celinaynaa si gooniya martida akhyaarta na soo ajiibtay gogosha soo ajiibtay xafladda ka soo qayb gashay haddii nahay waalidiinta waa u mahad celinaynaa wajazaakum allaahu khayran safarkii aad noo soo gasheen wakhtiga aadna siiseen waa idinka mahad celinaynaa madarasada khadiija binti quwaylid ayaa ka mid ah madaarista mu'asasaadka iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda kuwaasi oo xarumo waxbarasho ku leh degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan kana qayb qaadanaya sidii bulshadu ay ugu tallaabsan lahayd horumar dhanka waxbarashada ah mahadsanid saadaq maamulka islaamiga ah ee degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya dowradan oo socotay muddo toban cisho ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow u qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan xaafadda abubakar sidiiq ee magaaladan tiyeglow waxayna haweenku dowradan ku qaateen kutubta kale ah zaadul muslim asakhiir iyo fiqhulmuyasar waxaana xafladii gebagabada kasoo qaybgalay culimo nuqabo maamulka islaamiga ah iyo marti sharaf kale ugu horeyn sheekh ibraahim cali cabdulaahi ayaa kelimad ka hadlaysay taqwada madasha ka jeediyey wayba isku buraa rajaanan haddii ilaahay aro subxaanahu wa tacaala taqwa allaahi ilaahay oo la ku obsado ilaahay subxaanahu wa tacaala la ku obsado yomayba ka hegaagaase adduunyada iyo aakharada yaa ka hegaagaas haddii ilaahay la ku obsado waayona lamaduba fasaadayaan ilaahay meeleh subxaanahu wa tacaala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلهي مال سبحانه وتعالى تتكون مؤمنين تاو إلهي رمي الله أبصد سبحانه وتعالى ولبها ران أي إلهي الرابي نهي كدير ذو أو آخر دين دم يوما إلهي ميك ليلة سبحانه وتعالى hafiirdoy naf walay hormarsatay beriyey oon hormarsatay hafiirdoy beriyey ma lakawada maalinta qiyaame lakawada aakhare lakawada meweele aakharada ma dheer shay dhow bar lakacabiriyo aminte nagadaaso reer aakhar nagadaas melkiin sheeg laxada kadib idin dhimado doonto inay abbaarka roogo doonto inay usbuuc gudaaji dhimado doonta malkiin sheegna malkiin warragna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa og maalinta taase fiiriyaa bari ilaahay subxaana wa tacaala walain hormaraasan beri waana ilaahay ku absada subxaana wa tacaala ilaahay kii wala isan suubiya haystaan khabiirka ah oo ku warqabo dhankooda haweenka muslimaadka ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen بعد السلام نحمد الله تعالى الذي أنعمنا بنعم كثيرة التي لا تعد ولا تحصى ومن أجل هذه النعمة نعمة الإسلام والإيمان بعد هذا نرحب جميع المشاركين في هذه الحفلة الميمونة التي هدفها اختتام دورة في حي أبي بكر الصديق خاصة للبنات التي استغرقت حوالي عشرة أيام وعدد المستفيدين من هذه الدورة ما يقارب مئة بنات وكذلك استفدنا من هذه الدورة كتبا مفيدة مثل زاد المسلم الصغير وفقه المسلم الميسر ونشكر كذلك لأمرائنا الذين بذلوا جهدا الأقصى في تبليغ الدعوة في محافظة تيغلو من ولاية بكولا الإسلامية كم أنواع الدم الخارج من فرج المرأة يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء دم الحيض دم النفاس دم الاستهاضة ما هو الحيض؟
الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل صحته من غير سبب الولادة ما هو النفاس؟
النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة ما هي استهاضة؟
الاستهاضة هي دم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس بسم الله الرحمن الرحيم عرف العبادة عبادة تعريفي كل ما يحب الله والبلا جيلده ويرضاه وكران لقده من الأقوال هذلياله والأفعال أفعاله والأعمال أعماله أعمال الظاهرة موقتي والباطنة قرسنايتي ما هي الظهارة ظهار ميلك جيد رفع الحدث حدث كروي لو شيء وإزالة النجاسة نجاسة تلزولي ما هو الاستنجاء استجن ميل جيد تطهير السبيلين لمضوة انت الظاهري بالماء بين لك ظاهري يا أختي الكرام هل أنت مستعدة أن أسألك سؤال أسألني ما شئت بما عرفت الله بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر ما عدم واجب علينا توحيد الله تعالى ما عدم الذنب عند الله تعالى الشرك بالله تعالى ما هو الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بضاعة والبراءة من الشرك وأهله malaaq sheekh ibraahim dhaysan ee malaaqa guud ee beesha jirible ee wilaayada bakool oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey dowladda iyo sida ay uga faa'iidaysteen haweenka muslimaadka ah hendhoogana maybaa ka aragahaynahe waal oo eedi eed tilinka faraxa yaa aragahayn gabdhihii muslimaadtii degmada tiyeeglow oo tumanbere dowraha qaadadeen dowradaas oo kisaabsanayti kitaabka ilaahay shareecada islaamka inigool ku fahmaan oo runtii haniinbandhakeen oose sharaf leh sidii lahaanbari culummadii ilaahay miisanshohanka kaba haanbareenna haniingaysiyen ikhwaanii dhaeftin isnadigeyka haysataan dad oo mayb waa isasiinku horreeyi i dad isiinba hadda siin lamadhe yaan haysan yacnii dowladu may ku faa'iidaysadaysada adhiitinka horreyti kelimada ninfaraasi aan hadalshe ka dhigay boqol gabrood yaa ku faa'iidaysati ilaahay cilmigiisan faa'iideen miisan aakhar hasiinka kaba mayba kala jaraaha gabdho muslimaad ee gabro kumad ee degmada tiyololayna kumad ee oo hadiye qaali ah gee ka wareejiyo hayaan ilaahay dartiisna dhiibado hayaan reega mujaahidiinta ee walaalogeen ee furunto jaara dhiig joog ka jiifadahayna hadiidaas mayba aanan koobantaaha caagaga fara badan oo saaban aniba argohayn oo ka argoy waanay beesa fara badan yaan insha allahu tacaala marka xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ka camal falaan gabrogasay man jahaza ghaasiyan fakad ghazaari nabiga calayhi salaatu wasalaam yoona mayba lanaaha ilaahay maalkin habadiya waxaa sidoo kale qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ee wax ka barta mid ka mid a madaarista waxbarasho ee magaalada goobta ku soo bandhigeen hadayaad ay ugu talagaleen geesyada towxiidka ee ku ribaadaya furimaha wilaayada taas oo ka koobnaad inka badan boqol xabo oo cagadaha dahaaran ah iyo lacag e v c ah si loo gaarsiiyo ciidamada ribaadka ku jira mahadsanid cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhagaysanayseen maanta waa ilaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu